hay-adda ifraax foundation oo kaashanaysa xafiiska qaramada midoobe dadweynaha iyo dhalinyarada un f p a ayaa wacyigelin badan ka qabatay qaar ka mid a goobax barashada magaalada dhuushacshada galgalmudug ujeedka barnaamijkan ayaa ahayd in kor loo qaado wacyiga bulshada gaar ahaan ardayda macalimiinta waalidiinta si loo joojiyo gudniinka fircoonka f j mka kaasoo ah caado halis ku ah caafaadka nolosha iyo gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed intii ay socotay wacyigelinta iyo ka qaybgalayaasha lafoo faafeeyey saameynta caafimaada nafsi iyo mid bulsho ee gudniinka fircooniga iyadoo lagu adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yararka ee soomaaliyeed gaarahaan ku horgalmudug ugu horeya waxaa ka hadla qaar kamid a gabdhaha iskuulka iyagoona sheegay in barnaamijkan uu qaybkaya dadaalada lagu homarinayo kahortegida f j mka sidoo kale dagaalka gudniinka fircooniga lagu sameeya gabdhaha soomaaliyeed magacayga waa cimraan xuseen maxamed cali oo dhigato iskuul dayax waxaa maanta noo yimid tiim isla socda oo kamid agaasimo xasan iyo tiimkiisa aad ay u mahadsan yihiin maadaamay naga wacyi gelinayaan gabdhaha gudniinkooda ay naga wacyigelinayaan sida gudniinka fircoonkaa ilaah horta ka magangalaynaa gudniinka fircooniga ilaah naga badbaasho balse horta waxaa jiro waayii hore dadku si fiican ma iskala fahansaneen labada gudniin saa darteed gabdhaha waxaa loo gudi jiray gudniin fircoon iyo gudniin kale marka waxaan leeyahay horta ilaah naga badbaasho gudniinkaas haddaan xilligan kadibna waa ka wacyigelisanaynaa maadaama naloo yimi naloo sheegayo inaan ka wacyigelinsanano aan daba aynan naloo gudin marka waxaan kamid noqon doonaa insha allah inaan kamid noqdo tiimka wacyigelinayo waxaan aad u mahad celinayaa ifraax foundation oo saaka noo yimaano wacyigeliyeen dhanka kale maalmuwaha iskuulka dayax ee dhusmareeb macalinuur cali xash ayaa dhankiisa soo dhaweeyey barnaamijkan isagoona ardayda kula daarmay haweenka soomaaliyeed in laga hortago barnaamijkan si kor loogu qaado caqabadaha la xiriira gufniinka firconiga f j mka uu leeyahay gabdhaha soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug waxaan annaguna ka maamul ahaan iyo ka iskuul ahaanba aan qaadanay in aan bulshada ka wacyigelinno brogaraamkaas gudniinka fircooniga ah waana aqbalnay insha allahu tacaala waana wax loo baahan yahay ka diini ahaan iyo ka maade ahaanba in bulshada laga wacyigeliyo haddii si in yar aan ka fiiriyo dhanka diiniga ah waxaa la yidhahdaa alkhitaanku wuxuu ka mid yahay min sunan ilmursaliin sunnooyinkii islaamka ayuu ka mid yahay marka waana wax la rabo in wadiiqada uu yahay iyo sistamka uu yahay in lagu ilaaliyo oo aan tacadi iyo dhibaato aan maxaa la yidhahdaa laga samaynin ilaahay wuxuu leeyahay haddii qofku inta tacadi loogu geysto oo gudniinkaas tacadi loogu geysto oo uu qofkaasi u dhibaatoobo oo markaa uu u dhinto waxaa qofka maxaa la yidhahdaa dhibkaas geystay laga rabaa qofkaas maxaa la yidhahdaa maggiisii ama diyadiisii ama maxaa la yidhahdaa xataa culayska uga imaanayo oo xagga diiniyan iyo xagga maxaa la yidhahdaa maadiyan intaba dhibaatadaas in dushiisa ay tahay gabangabadii ayaa waxaa ka hadalay xasan cabdiraxmaan aadan oo ka socday haddii isra foundation isagoona sheegay in barnaamijkan oo qaybka cadaalada hay-adda ugu jirto in lagu hortago gudniinka firconiga iyo dhibaatada loo geysta gabdhaha soomaaliyeed iyadoona ay hay-adda u taaganta markasta doodida xuquuqda haweenka soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug
waa ula leeyahnay wacyigelinta oo aan meelo badan ku tagaynay ayaanu ku tagnay saakay iskuulka dayax primary school runtii ardayda waxaanu ka wacyigelinay gudniinka gabdhaha iyo saameynta uu ku leeyahay dhinaca doorka waxbarashada maamulka iyo ardaydiisaba waxaanu isla qaadanay in arrintaasi meel fog la gaarsiiyo oo bulshada laga wacyigeliyo islamarkaana gudniinku waxaan ogsoonnahay in dhibaato badan uu ku yahay bulshadeenna wakhtigaana gabdho badan uu dabargoyn badan ku sameeyey mustaqbalkooda nolosha waxaana rajaynayaa in wacyigelinta oo heerar kala duwan ah oo dhinaca hadday tahay doorka waxbarashada in markaasi si weyn bulshada uga qayb qaataan gaar ahaan maamulka iskuulka dayax waxaanu ka codsanaynaa in wakhtigan wacyigelinta ku saabsan arrintan f j m-ka in ay si weyn nogula qaadaan oo in badan oo ka mid a ardadana ka wacyigeliyaan hay-adda ifraax foundation inta badan ku howlan sida wax laga qabo caqabadaha la xiriira gudniinka firam jmka iyadoo inta badan qabata kulamo loogu dadayo aragtin lagu wadaagayo sida ugula yari lahay gudniinka fircooniga meeshan looga saara dhibaatooyinka u geysta gabdhaha soomaaliyeed ee yareerka